subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ad kaga imaaneysa washington
ciid wanaagsan oo subax wanaagsan waa talaado bisha agoosto ay tahay koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaalad biyola-aan daran ah oo lagu soo sheegayo inay ka jirto xerada qaxootiga ee dhadhaab
dhibaatada noogu weyn ee maantan haysato waa biyola'aanta waxaan u malaynay toban iyo dhowr beri baan hadda sidan u wareegaysanaynaa iskuul tag meel walba tag meel maxaan ku dhahaa aan gaargacan looga soo riixi karin aan ka soo riixinaa dhibaatada noogu weyn ee maantana haysata waa biyola'aan biyola'aanta wixii sabab haddadana joogo waan garan la'na meel ay naga haysata cilad ceelka horta kaanaga wuu jabay qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida saaka sida looga ciidayo magaalada qaahiro ah ee dalka masar iyadoo guud ahaan dunida muslimka laga ciidayo saaka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
howlgallada maraykanka iyo turkish ayaa ku sii fidaya dhulka fogfog ee dalka suuriya marka laga reebo carqaladaha dhinaca siyaasadeed ee ka dhexeeya labada waddan sida milatariga turkiga laga soo xigtay isbahaysiga neto ayaa la filayaa inay qaadaan laba howlgal oo dagaal oo ay ku galayaan waqooyiga suuriya gaar ahaana gobolka manji inkastoo ay jiraan dhowr maalmood oo dibadhac ah haddana hanaanku weli waa uu socdaa iyadoo aysan jirin wax dhibaato ah waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga axaddii isagoo toddobaadkan la hadlayay warfidyeenada qaxootiga siriya kooxaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ka walacsan yihiin qorshe uu soo jeediyey ruushka ee ah in qaxootiga siriya ee kala jooga dalalka lebnan iyo urdun dib loogu soo celiyo dalkooda iyagoo hay-adahaasuna tilmaamay in tallaabadaasu ay tahay mid khatarteeda leh dalka siiriyana aanu weli diyaar u ahayn dib u soo noqoshada qaxootigaasi nida yaasiin oo u qaabilsan u n h c r xiriirada dibadda ayaa waxay u sheegtay v o a in qaxootiga noqonaya ay talosiin ka helaan hay-adda u n h c r ka hor inta aanay bixin iyada oo intaasuna ku dartay in hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga aanay fududaynaynin dib u noqoshada qaxootigaasi sababtoo ah waxaan aaminsanaha bay turi neda in xaaladihii ay u noqon lahaayeen weli aanay diyaar ahayn rushia ayaa la sheegayaa inay kala baaraan degayso suuriya iyo dalalka martigeliya iyo qaxootiga dalkaasi suuriya in la fududeeyo dib u noqoshada qaxootigaasi subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay iyo ciid mubaaraga dhammaantiiba meel kastoo aad joogtaan guud ahaan dunida muslimka ayaa si weyn looga ciidayaa maanta waxaana dabaaldega ciidda meelaha sida weyn looga ciidayo saaka ka mid a dalka masar halkaasi oo fagaarayaasha iyo masaajidadaba lagu wada tukanayo salaada ciidda waryaheena v o a xuseen sahnuune ayaa goodhoweeda noo soo diray warbixintan
malaayiin qof oo masaariyaha ayaa maanta salaada ciidul adxa ku tukaday fagaarayaasha waaweyn iyo masaajida qaar magaaladan qaahira iyo guud ahaan dalkani masar dalkani oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka carabta ayaa sidoo kale salaada ciidda kadib bilaabay gowraca xoolaha udxiyada iyadoo inta badan waddooyinka magaalada qaahira ay noqdeen wada dhiiga dadka masaarida ayaa maanta oo kale ugu yeera maalinta gowraca iyo hilbacunidda waxa ayna isugu yimaadaan fagaarayaasha waaweyn iyo moolasha dalkani ayagoo muujinaya farxadda ciidul adxaa axmed cabdilaahi faarax oo ka mid ah soomaalida deggan waddankani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dadka masaarida ay u maamuusaan maalinta ciidda maasha allah een masaaridu aad iyo aad bay u ciidaan marka ay ciidayaan masaarida waxaa laga dareemayaa shawaariicda xoolaha ay maxaan ku rahdaa ciidda loogu talagalay in la qalo ayay bannaanada usoo wada saaraan meel kasta shaaric kastoo aad tagto waxaad ku arkaysaa xoolihii oo ku xiran dadkii oo iibsanaya isu diyaarinaya ciidda markii la ciido udxiyada inay qashaaneen dee sidii soomaaliya oo kaleeto maxaan ku rahdaa xoolaha iyo loo qowracan jiray waxba dalkan inay kasii daran tahay magaalada markaad saa u baxdo wadooyinka oo dhan ay u xiran yihiin maxaan ku rabaa maalinta gowrac iyo hilibcunka loo yaqaano oo ciidul adxaada maalinta badanaa dadka ciid masaarida ahi kama tagaanin guryahooda gowrac ayay ku sameeyaaneen xoolaha arkaysa oo dhan bay u jeedaa guryahooda ay u kaxaysanayaan waxay doonayaan horta ciida soo tukadaan inay hilib cunkooda bilaabaan maanta hadii ilaahadan ka dhigo dhinaca kale kumanaan soomaali ah oo degan dalkani ayaa salaada ciidul adxa ku tukaday qaar ka mid ah fagaarayaasha waaweyn ee magaaladan qaahira waxa ayna si gaar ah isugu yimaadeen makhaayadaha soomaalida ay ku leeyihiin degmada nasri city soomaalida aan la kulmay salaada ciidda kadib ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan maalinta koowaad ee ciidul adxaa waxaan jooga qaahiro waxaa laydhahaa mahdi cabdi calas waxaan ku ciiday afar mar baa magaalada qaahiro ku ciiday maasha allah aad iyo aad baan ugu fiicanahay waxaan la ciiday carab masaarida soomaali fara badan waxaan ku ciidaynaa barxadda weyn maasha allah ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan salaamayaa seyne maxamed daleel waxaan salaamayaa cabdiqaadir maxamed daleel waxaan salaamayaa maaragtay ilmo mureer maxamed daleel waa salaamayaa ciid mubaarak ciid mubaarak maxamed bashiir gaana walaal waxaan jooga waddanka qaahire masar gaar ahaan magaalada qaahire ayaan jooga bismillahi raxmaan ciiddan ku ciida waa ciid saddexaad walaa waxaan dareemayaa farxad iyo reenreen iyo maasha allah waa waa ciid saddexdan sana ku ciidayo waxaan si gaar u salaamayaa abtigay cali saalax oo jooga holand iyo aabahay bashiir gadaan oo jooga bu-aale iyo adeeraday oo dhan iyo abtiyaasha o dhan waan salaamayaa waxaan si gaarisa u salaamayaa aabbahay oo jooga bu'aale bashiir gaan cuncun maxamed cabbaas sheekh maxamuud oo ku nool magaalada kaahira dareenkeyga aad u faraxsan yahay maanta maalin farxadeed waaye dhowr sano inta aan ku ciiday waxa ay maaragta ii tahay farxad yacni maaragta inaan la ciiday asxaab iyo saaxiibo qaali ah oo aan wada joogno magaalada sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa maaragtay hooyaday trik xasan geedi aabbahay cabbaas sheekh maxamuud dhammaan walaalahay reer cabbaas sheekh maxamuud adeeraday xasan cabdisaaq cabdiraxmaan cali soomaalida keliya ma ahan dadka maanta masaarida la ciiday waxaa jira kumanaan muslimiin ah oo ka soo jeeda dalalka maleysiya indonesiya bakistan indiya iyo qaar ka mid ah dalalka afrika oo ayaguna ka qaybgelaya dabaaldega maalmaha ciidda inta lagu guda jiro maalmaha ciidda magaalada qaahira iyo magaalooyinka kale ee waddankani oo laga nasanayo shaqada waxaa soconaya gowraca udxiyada taasoo inta badan ay ka faa'iidaysanayaan dadka masaakiinta ee ku nool dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira
xerada qaxootiga ee dhadhaabo waxaa lagu soo sheegayaa biyo la-aan saameyn xoogan ku yeelatay dadka deggan xeradaasi waxaa hore looga cabi jiray hal ceel oo la sheegayo inuu jabay haweenka ku dhaqan xeradaasi oo ka cabanaya biyo la-aanta ayaa waxa ay sheegeen in oonku ugu daran yahay maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa culayskan oo isugu jiro dhanka dhaqaalaha cunayari baasan oo ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqana inta badan ay ka sii cabanayaan biyalaan baasan oo ku dhufatay ayaa waxa uu noqonayaa mid qaylidhaantiisu cirka isku sii shareerayso horta magacayga saddex xarire maxamed ibraahim labaatan iyo dhowr sanaana qaxootiga aan degannahay dhibaatada noogu weyn ee maantan haysato waa biyola'aanta waxaan u malaynay toban iyo dhowr beri baan hadda sidan u wareegaysanaynaa iskuul tag meel walba tag meel maxaan ku dhahaa aan gaargacan laga soo riixi karin aan ka soo riixinaa dhibaatada noogu weyn ee maantana haysata waa biyola'aan biyola'aanta wixii sabab haddadana jooga waan garan la'na meel ay naga haysata cillad ceelka horta kaannaga wuu jabay midda kaleeto meel meel loo ciirsanaayo oon maanta u dhaqaaqno waan garan la'na haddadana jooga waan garan la'na marka dhibaatada noogu weyn kaloy waa biyola'aanta inta badan haweenka ayaa ah kuwa garabkooda ku rarta biyaha aag fogna ka keena iyagoo culayska faraha badan ee biyahaasi dhabarka ay ku soo qaadayaan qaarkood ay kuu sheegayaan inaysan biyahaasi meelaha fafog laga soo qaadaya dhabarkooduna ay ku soo qaadayaan aysan kaabi karin baahida guud ee ka jirta guryahooda aniga waxaan lay dhahaa xabiibo cumar waxaan joogaa ee oo dhiiwan ah waxaanu ka cabanaynaa biyo la'aan rafaad waa la rafaadsan yahay dadka biyo ma haystaan muddo adi saddex bilood ah laba jirigaan hal jirigaan baa waxaa loo aadaa bii bii baa biyo loo doonta bii biyo laga keenay ma lagu baahi baxaayo marka waxaa saas weeye saaraan loo omayahay dadkan way dhammaadeen magacayga waa xaliimo haybim marka waxaan ka cabanaynaa biyola'aan badan baa baahsan baa na haysa dhibaato badan baa meesha nagu haysata hadda dhowr iyo toban beri bay naga go'an tahay tuubada naga jaban tahay taangigu wax noo imaaday male wax nasoo kor istaaga male aankay wax xitaa inay naga go'an yihiin iyo in kale naga warqabo ma jirto marka biyola'aan
kumanaanka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo marba marka kasii dambeysa kasii cabanayay adeega hay-adaha qaramada midoobey halkaasi ay ka fidiyaan oo naaqus fara badan uu mar walba ku imaanayay ayaa sidoo kale keliya aysan ahayn culayska dhanka cunnada iyo biyola-aanta saarane sidoo kale waxaa jira adeega caafimaadka oo hoos udhax fara badan dadka qaxootiga ay dareemayaan kaasoo inta badan dadka waayeelada iyo caruurtana ay yihiin kuwa dacati fara badan ku haysta gudaha xeryahaasi biyola'aanta waxaa noo dheer daawola'aan baa noo dheer daryeella'aan baa noo dheer hadda maalin walba ilmaha emerjensiga markaan geyno ma habeenkii waxaa naloo qori daawo aroortii usoo imaadaa nala dhihi meejioo madow baanu tagaynaa shalay xiitaa anigan waan isku soo dagaalay isbitaalka anigan xitaa idinla hadlaya isbitaalkan dhakhaatiirta kusoo wada dagaalay oon ku aan keligay mudaharaaday marka dhibaato badan baa qaxootigan waxna arkaba maba jirtaba xiriro kala duwan oo la sameeya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga saraakiisheeda sarsare iyo kuwa hooseba waxay ahaayeen kuwaanan ii suurtagelin intooda badanna waxay ii sheegayeen inaysan keliya la hadli karin saxaafadda walow qaarkood ay carab baabeen hay-adaha dhaqaalihii la siin jiray deeqbixiyaashu ay siin jireen naaqus dhankooda sidoo kale uu ku yimid hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya ayaa horaan waxay ku heshiiyeen in hoos loo dhigo dhaqaalaha inta badan la geliya xeryaha qaxootiga dhadhaab dibadejin qasab aanan ahayn dadka qaxootiga lagu sameeya si iskood ana si tartiib tartiiba loogu raro dalka soomaaliya dibudejin iskood ana loogu sameeya in gudaha dalka soomaaliya dib loogu celiyo si tartiib tartiiba dhaqaalaha hay-adaha qaramada midoobe ay geliyeen xeryaha qaxootiga dhadhaabne waxaa lagu heshiiyey xilligaasi in gudaha dalka soomaaliya loo dhaadhiciyo si loogu dhiirigeliyo kumanaanka qaxootiga ku sugan dalkani kenya in noloshooda ay kusii wadan karaan gudaha dalka soomaaliya maxamed faarax shire v o a garisa
mar kale ciid wanaagsan oo subax wanaagsan ayaan idin leenahay dadka soomaaliyeed ku dhaqan dalka kanada ayaa waayadanba waxa ay ka qayb galayeen hay-adaha kala gedisan ee waddankaasi waxaa jira xubno laga soo doorto deegaano oo noqda xildhibaano wasiir la magacaabay iyo sidoo kaleeto dad siyaabo kala gedisan dowladda ugu biiray nicima maxamed faarax oo ah gabar soomaali kanadiyan ah saddex sano iyadoo jirto ayaa waxaa la geeyay dalkaasi waxa ay ka mid tahay afartan iyo toddoba musharax oo u tartamaya golaha deegaanka magaalada trono waxaana ay tahay qofka keliya ee soomaaliga ah ee ilaa iyo haatan u sharaxan golaha deegaanka waxaa gabadhaasi ay ka sharaxan tahay xaafadda itibobok oo ku taala dhinaca waqooyi gaar ahaana ward one haddaba wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa ay u warantay gabadhaasi
maba sharaxi karin hadday wadanka canada opportunitygan isiin lahayn aadaan ugu faraxsanahay opportunitygan inay siiyeen adiga koodiba iskuolkay aniga waxaa masterska ayaa dhameeyey social work aan bartay waxaan haysaa hataa bachelor of social work iyo international development studies laakiin tacliintaada waxaa la rabaa inay benefitka u sameyso communityga inay caawiso so aniga waxaa isu soo sharxooyaa inaad dhibaatada oo communityga hayso inaad wax ka qabto haddeertaan etobico north waxaa waaye one of the lowest average household income ay haysataa oo citigayna sixty six thousand ay sameeyaa sanadka eighty seven thousand ka badan waaye citigii oo dhan ay sameysaa hataa unemployment rate xataa waa very high etobico north dadka aqaan etobico north 12.8 percent waaye unemployment ratekeena magaalado dhanna 9.3 percent waaye for example soomaalideena youthka ayakoo jaamacad dhameeyey 74 percent of them hataa shaqo waa waayinayaan so aniga waxaa kusoo sharxoyaa inaa meeshaana kusoo koray anuu saddex sana lagu keena waddankan inaa wax ka qabto waa tahay niciimo ee dad badan ayaa sharaxan tartankana ee wuxuu u muuqdaa mid adag ee hawshanna lafteedu ma aha mid fudud haddaba halkee bay wax kuu marayaan sidee bay dadkuse kuu soo dhoweeyeen marka aad u sheegtay inaad sharaxan tahay Ah, waa runta aad waxaa waaye shaqo aad adagoo waaye laakiin realityga waxaa waaye haddii la rabo wax in la bedelo dadkii oo dareema xanuunka oo lagu soo koray faqrinimada iyo dadka xanuunka dareema markay hataa jaamacadda dhameeyaan ay rabaan inay dadaalaan oo abaalaha dhan laga xiraayo dadkaasaa loo baahan yahay inay meesha tableka soo fadhiisadaan dadkaasaa loo baahan yahay inay wax qabtaan dadka hadeerta aniga ila tartamaya waxaa waaye dad oo oo ayaka dhaqaalo badan qabo laakiin anaka horsoo taariikhdeen inaa ogaano waayo canada community kasta meelu ka balaawday hindida hadday ahaadaan yuhuudda hadday ahaadaan jabaneska hadday ahaadaan chineska hadday ahaadaan qof walba mar ee ayadka hataa awoodooda aad ay u liidatay laakiin waxaa loo baahan yahay communityga maahan inay baqdo inay ayaka haddaana meesha gelin oo policyga la sameynayo waxyaala badan inaa isbedelaynin aniga also waxaa isu dartamoyaa inaa ilmaha hadda soo koraay inay arkaan qof oo ayaka u eg oo meesha ku koreen ku kore iyo dhibaatada oo qaxarka waalidkooda hataa inta u imaadan opportunityga inay arkaan inaan u dagaaleyno sidaa ayaka abaalaha u furno haddaana sameynin wax isbedelaya ma jirto sida aad og tahay madaxa gobolkan ontario darkford wuxuu sheegay inuu dhimayo tirada golaha deegaanka magaalada toronto oo hadda ah toddobiyo afartan balse uu doonayo inay noqdaan shan iyo labaatan oo keliya sidee baad u aragtaa arrinkaasi mase laga yaabaa in laftaadu ay ku saameyso waaba dhacday sheekadaas haddana waa ku jirnaa laakiin realityga waxaa waaye asaga waxaa waaye waxa la dhoo majority government sheekada wax laku haysada ma ahan inuu sameyn kartaa sheekada waxaa waaye oo oo su-aasha la weydiiyey sax ma tahdo qalabna waaye because waxaa waaye meeshaan anaka waxaa nahanay wadan oo ayada democracygu marka eh, eh, democracy ku socda waxaa loo baahan yahay representation haddeertaa electionka dhexdeeda dadkiiyoo tartamaya waa sheeko fooxmo badan aad u fooxmo badan in iska soo dhexgalo waxaana taaduu sameynaya hataa inuu u suga ahayd electionkii oo dhammaatay dadka hataa suu uu shaqada u qaban lahay adeega noqonaysaa laakiin anaka iyo aniga laftigeeba ma ahna wax oo beeridkay oo duduminaya markay saan dhacda camar waxaa waaye anaka inaa sii wadno waaye dadaashka inaa sii dadaalno waaye Wa- dadaalkana waa wadeena dadkana waxaa waayena inay ayakana inay ogaadaan waaye inaan u dagaalayno because advocates aan ahan anaka waa tahay e, haddii aad ku guuleysato xubinnimada ee golaha deegaanka ee xaafadda etobicoc north ee waadwan oo aad ka sharaxan tahay maxay tahay baahiyada hadda jira oo aad isleedahay wax badan ayaad ka qaban kartaa aniga ana- aniga saa kusoo kore anoo city council ahayn aad dadka u doodayo hadday ahaato waalidka oo oo xaafadda taa oo ingiriis ku liito hadday ahaato ilmaha laska xiraayo oo loo doodayo hadday ahaato ilmaha skoolka laga ceelinayo weligay hawshaan waa ku jira waxaa uu u galaya waxaa waaye inaa u fadhiisado dadka oo investmentka u dagaalo in mental health investment siiyo dad badanaa jiro oo iska jira masaakiinta inta la caawinayo gacashooda iskaga tuurayo waxaa jirta dad badan oo ilmaheena markay hopeless noqdaan skoolka inta la caawin lahay skoolka laga sii ayrinayo waxyaalashaan camadaa jirto oo inta shaqa la- oo oo- oo- oo loo keeni lahay waxaa loo baahan yahay hataa youthka in investment la geliyo haddeertaan ward one dadka degan waxay ku qasban yihiin marmar adiga saacad iyo nus saac ka- saacad ka badan inay downtown toronto tagaan sida shaqo u helaan aniga waxaa rabaa investmentka inaan siiyo ilmaha oo youthka oo skoolka dhameeyey inayba ayaka shaqo dhalayaan ayakaa dadka haayargaran karo laakiin haddaana saas samaynayn dhibaato badanaa jirayso faqrigana weligiisa ma dhammaanayso ilmaheenna waa laiska xiraa ma ahan in laiska xiro in la shaqo la siiyo waayo hope in la siiyo waayo waxaana anigna u tartamaya anaa aqaano sheekadan because waxaa waaye sheekadan waa waxaa anigu soo koray dad badan oo wa- oo noqon kara the next counselor themselves aan jail fadhiyo because nobody gave
niciimo maxamed faarax oo ah soomaali canadian uuna tartamaysa mid ka mida golayaasha deegaanka torono ayaa khadka telefoonka waxay ugu waramaysay wariyahayaga xuseen nuur xaaji halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington idaacadda subaxnimo ayaad naga dhagaysanaysaan dhowr qof oo waayeel ah oo ka socda kuuriyada koonfureed ayaa isugu yimid axaddii xadka labada kuuriya si ay ula kulmaan xubno ka tirsan qoysaskooda oo ku nool kuuriyada waqooyi oo ku kala qaybsamay dagaalkii horey u dhex maray labada dhinac ee wadankaasi waa wadamada kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed kontomeyadii wariyaha v o eda salitika hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaase soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
dadkan loo soo xulay inay dib ula midoobaan qoysaskooda ayaa la geeyey goob dalxiis oo ku taalla magaalada xadka xigta ee sogjo waxaana ay ka qayb galeen kulamo waxbarasho iyo baaritaanno caafimaadka asaasiga ka hor inta aan u tallaabin waqooyiga oo ay ku marayaan safar saddex maalmooda han sanjo waa dhakhtar ka shaqeeya cusbitaalka red cross ee magaalada sewol Most participants are elderly, and many of them are suffering from hypertension, diabetes, and have underlying medical conditions. Ahead of the reunions, we are thoroughly checking their health conditions so that they can attend the events.
dadkan ayaa badankooda dad waayeela oo qaba xanuunka macaanka iyo dhiikarka oo xaaladahooda caafimaad wanaagsanayn waxaana ambaaraynaa caafimaadkooda ka hor inta aanu dhicin dib u midowga si ay uga qayb galaan dhacdooyinka iyo waxyaabaha la qorsheeyey in ka badan konton iyo toddoba kun oo reer koonfurta kuuriya ayaa isdiiwaan geliyey fursaddan si ay ula midoobaan qoysaskooda ku nool kuuriyada waqooyi laakiin sagaashan iyo saddex keliya ayaa loo soo xulay wareeggan dib u midowga koobana oo shalayto isniin ahayd ka bilaabanayay goobta dalxiiseed ee buurta kumamanga ee kuuriyada waqooyi oo loo oggolaaday inay ka qayb galaan siddeetan iyo siddeed iyana u dhashay kuuriyada waqooyi lisanam oo kuuriyada koonfureed ah ayaa waxa uu la kulmayaa walaalkii ka weyn oo kuuriyada waqooyi ku nool I lost a brother, and my parents lost a child. But my brother lost his parents, siblings, friends, and an entire hometown. He probably spent his entire life longing for all that.
waxaan waayey walaalkay waalidkeenna waxa ay waayeen cunugooda walaalahooda iyo beledkii oo dhan waxaana laga yaabaa in noloshiisa oo dhani uu ku soo jiray hilowga uu qabo dhammaantood waana qalbijab ka fikirkooda ayadan won soog oo sagaashan iyo afar jir ah ayaa waxay markii ugu horraysay arki doontaa gabadh uu dhalay wiilkeeda I am happy. I do not get to see my son, but I am happy that I am meeting my granddaughter.
waan faraxsanahay uma tegayo inaan arko wiilkayga laakiin waxaan ku faraxsanahay waxaan la kulmayaa gabadha aan ayeeyada u ahay qoysaskan ayaa lix kulan oo foolkafoola waxay la yeelanayaan qaraabadooda jirta dhanka kuuriyada waqooyi kulankan qoyseed ayaa imaanaya kadib markii labada dal ay xiriirkooda wanaajiyeen ka hor qabashadii ciyaarihii olombiga ee bishii februari ka dhacay kuuriyada koonfureed iyadoo wakiillo ka kala socday labada dalna ay hore isugu arkeen jakarta
warbixintaasi saliita ka hoog ay soo dirtay ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay dhinacii heesaha ciidda aan ugu talagalnay dabcan ibraahima waxaa jiri doona barnaamij dheer oo maanta ciidda aawadeed dadku ay nagula damaashaadi doonaan balse inta ka horeysa mid ka mid a heesaha dabcan dadka dabacsan ee ciidda loogu talagalay ciidul adxa waa subaxii la qali jira xoolahe sii dhadhasiino maad leedahay ciidda aad iyo aad qayb yaroo ka mida bal dhinacii heesaha ciid mubaarak ayaan idin leenahay
alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheyna siiyey isaga kuabaale ilaaheyna siiyey isaga kuabaale xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyey isaga kuwabaale ilaahiina siiyey isaga kuwabaale arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahiina siiyey isababaale ilaahiina siiyey isaga ku abaale
way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida ciid mubaarag ayaan idin leenahay mar kale ciid wanaagsan dhegaystayaal idaacaddeenni guud ahaan ayaa heeskaasi ay gebagaba u tahay ibraahim xasan daadure ayaa ila soo jeedinaya iyada oo barnaamij soo saaristeennana uu ahaa bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiina siiyey isaga kuwabaale ilaahiina siiyey isaga ku abaale